om dhammaan walaalaha soomaalida dhammaan waa idin salaamay waxaan idin salaamay magaca rabbi ciise masiix dhammaantiin barakowa oo barakada rabbiga haneela jirto waa eeman xasan oo halkan aad ugu barateen in aad eh, idiin soo jeediyo mar walba aan ila qaybsado kitaabka quduuska ah Een, marka maanta waxaan soo qaadanaynaa yooxaanaha koowaad cutubka afraad labadiisa aayadood labada aayadood een, aayadda labaad iyo aayadda saddexaad waa yooxaanaha koowaad cutubka afraad aayadda labaad iyo aayadda saddexaad Een, bal aan isla akhrino inta aan tafaasiisheeda ama aan galayn gudaha taasaad ku garanaysaan ruuxa ilaah ruux walba oo qirta in ciise masiix jir ku yimid waa ku ilaah oo ruux walba oo aan qiran ciise masiix kul ilaah ma aha ku ilaah ma aha oo kanuna kanuna waa ruux kan masiixa ka geesta ah oo aad maqasheen inuu imaanayo iminkana dunidu ku jiraa haleluya ilaaha mahad iska leh taasaad ku garanaysaan ruuxa ilaah oo taasaad ku garanaysaan oo dhahay tan aan ku garanayna maxay tahay taasaad ku garanaysaan ruuxa ilaah ruux walba oo qirtaa in ciise masiix jir ku yimid waa ku ilaah waayo in alla inta aaminsan oo qirtan oo qiratay in ciise masiix oo jir ku imaaday ereyga ilaah oo jir bini aadan ku imaaday oo dunida imaaday ilaah taas yaa ruuxa aan ku garanaysaan marka inta qofkaasi garanayo in ciise masiix oo ku imaaday jir bini aadan oo ku imaaday oo dunida oo ku imaaday waa ku ilaah waa mid ilaahay garanaya oo awooddiisa u qiraaya wax walba inuu ilaahay awoodo awooddiisa qirsan waaye oo ruux walba oo aan qiran ciise masiix ku ilaah ma aha marka ruux kasta ama ruux walba oo aan qiran ciise masiix ku ilaah ma aha oo mid ilaahay ma aha oo kanuna kanuna waa ruuxa kan masiixa ka geysta ah qofka alaala qofka diidan ciise masiix diidan masiixa diidan yaa qof alaala oo kanuna waa ruuxa kan masiixa ka geesta ah ka geesta ah aan la jirin aan qirsaneen aaminsaneen diidan in ereyga ilaah oo jir bin aadan soo qaatay dunida imaaday oo ilaahay in asiga oo maamulaya oo kaleentood oo uu ka dhigayo oo dhahay een, ilaah ma noqon karo camal een, qof masiix eh, jir bin aadan soo qaatay ma noqon karo dunida ma imaa karo qofkaas diidan yaa qofkaas kan diidan kaas waa kan masiixa ka geesta ah oo maqasheen inuu imaanayo iminkana dunida ku jiraa kaas yaa waaye kaas waxaa waaye waa un shaydaan shaydaanka waaye iyo in alala inta shaydaanka raacday oo dhahday een, eh, ciise masiix jir jir bin aadan maku imaanin oo ilaahay jir bin aadan kuma imaanin dunida oo maryama kama dhalanin oo u diidaya awoodda ilaah diidan midkaas waa midka een, masiixa ka geeska ah kaasina waa shaydaan iyo in alala inta raacsan asiga Een, aada umahadsan tihiin waxaan filayaa in aad fahanteen labadan aayadood aan maanta aan soo wada qaadanay een, eh, nimcada rabbiga anila jirta dhammaantiin waxaan idin leeyahay barakowa een, walaalaha soomaaliyeedow dhammaan inta quduusinta ah inta aan aheena waxaa waaye rabbiga ha taabto mid walba oo soomaaliya asina waxaa waaye waxaan ku hadlaya waa luqadda soomaaliga oo i garanaya sidaas aawadeedna waxaan kula talinaya walaalkii soomaaliyeedow in aad eh, kitaabka bibaleka aa akhrisid xitaa haddaad aaminsanayn waa inaad akhrisaa aad baartaa aa ogaataa aa dhahdaa horta masiixa muxuu yahay inaad baartid ogaatid een, kitaabkii haddii af soomaaliya aad ku fiican tahay afka soomaaliga waa helaysaa kitaab ah haddii aad carabiga ku fiican tahayna carabi waa u helaysaa englishna sidaasoo kaleentood luuqad walba oo maanta dunida looga hadlo kitaabka quduuska waa ku helaysaa Een, aada umahadsantihiin dhammaantiin waxaan leeyahay barakowa nimcada rabbi hanila jirto